haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horrayno guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa toddobaadkan sheegay inuu xilka ka degay kadib markii muddo isbuucyo ah uu khilaafaad ka dhex jiray xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya oo lafahantiisa ku kala aragtiduwanaa arrintan ayaa ugu dambayn khamiisteenu ka soo gudubnay maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu golaha baarlamaanka hortiisa kaga dhawaaqay inuu xilka ka degay islamar ahaantaasina sidaas uu samaysay markaa dowladnimada soomaaliya loo badbaadiyo waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaana wa tacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cafisaan istiqaadadaydana iga oggolaataan dhammaan waad ku mahadsantihiin talooyinkii sida joogtada ah aad iigu soo tabinayseen dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka niyad jabay go'aanka tanaasulka aan qaatay go'aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka nebi daa'uud calayhi salaatu wasalaam ugu kala garnaqay labadii haweenay isku qabsaday dhallaankii mid walba tidhi anigaa dhalay oo nebi daa'uuda yidhi keena aan idinkala gooye deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasushay in la kala jaro xaaladda xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golahayna xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golahayna la kala goyn lahaa aniguna anigaan tanaasulay
haddaba ka tegitaanka maxamed sheekh cismaan jawaari hoggaanka baarlamaanka soomaaliya maxay ka dhigan tahay khilaafaadkanse saameyn intee leeg ayuu dowladnimada soomaaliya ku yeelan karaya kuwa oo muddo kala gedisan soo lalaabtay aysan ahayn markii ugu horreysay oo madaxda ay iskhilaafaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa qodobada kale dhegaystayaal dhacdooyinka toddobaadka ugu weynaa waxaa ka mid ah magaalada baraawe waxaa toddobaadka ku dhintay afar qof islamar ahaantaasina waxaa ku dhaawacmay tiro toban ka badan kadib markii garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo magaalada miino ay ka qaraxday guddoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada u qaabilsan degmada baraawe bashiir maxamed yuusuf ayaa ii sheegay in kooxda al-shabaab ay weerarkaasi ka dambeyso islamar ahaantaasina ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan shacabka waxa uu tilmaamay in goobta miinada lagu aasay ahayd meel dadka mas-uuliyiinta haye ay fadhiistaan oo gudaha garoonka kubadda cagta lagu ciyaarayey xilli halkaas uu ka socday tartan xiiso badan oo kooxo ka dhisan degmada baraawe uu dhex marayey ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya maxamed mursal ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay in ciidamada imaaraadka uu tababaray ee gudaha magaalada muqdisho iyo daafaha magaalada ku sugnaaba ay si toosa howsha mushaarsiinta ciidamadaasi ula wareegi doonto dowladda soomaaliya islamar ahaantaasina ay ku biirin doonaan waaxyaha kale ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhowaan waxaa garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho lagu qabtay diyaarad siday lacag ku dhow toban milyan oo doolarka maraykanka oo imaaraadka ka timid taasoo ciidanka dowladda soomaaliya ay qabteen dabadeedna uu dhashay madmadow iyo muran soo kale dhex gudaha imaaraadka iyo soomaaliya imaaraadka ayaa soomaaliya ku eedeysay inay ku xadgudubtay shuruucda diblomaasiyadeed maadaama lacagtaas sida ay tiri ay ahayd mid safaaradda imaaraadka ay ku lug lahayd ayna doonayaan inay mushaharaadka soomaalida qaarkood ay u siiyaan ha yeeshee dowladda soomaaliya ayaa beenisay eedaasi waxna kama jiraan ku tilmaamtay iyadoo ay ku eedaysay safiirka imaaraadka ee soomaaliya inuu diiday in la baaro boorsooyin aanan ka muuqan calaamadaha diblomaasiyadda ee gudaha garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho lagu qabtay kuwaas oo laga shakiyey wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka bari ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo loo malaynayo inay leeyihiin ciidamada maraykanka ay duqeeyeen qaybo ka mid a gobolka bari oo lagu tuunsan yahay inay saldhigyo ku leeyihiin kooxda daacish ee uu hogaamiyo sheekh cabduqaadir muumin ee gudaha deegaanada puntland ku sugan maamulka puntland ayaa wax wara soo saarin duqayntaasi ha yeeshee dadka deegaanka ayaa tilmaamay inay maqleen toddobaadkeenu ka soo gudubnay duqayn xoogan oo deegaano ka tirsan gobolka bari ka dhiciisay isla duqaymahaasi dhanka kale diyaarado ay leeyihiin ciidamada maraykanka ayaa duqayn u geystay saldhig la sheegay in kooxda shabaab ay ku lahayeen deegaan u dhow deegaanka janaac cabdullahi duleedka magaalada kismaayo arbacadii war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa lagu sheegay in duqayntaasi lagu burburiyey baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa maraykanka ma aanu sheegin dadka ku dhintay weerarkaas hase yeeshee waxay sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen dowladda soomaaliya si duqayntaasi loo fuliyo waata aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hore dhaca barnaamijka aad ku maqasheen gudoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa toddobaadkan baarlamaanka ka hor sheegay in uu iscasdilay islamar ahaantaasina uu ku soo celiyey xilkii uu hayey baarlamaanka soomaaliya ee guddoomiyenimada xubnaha baarlamaanka baarlamaanka ayaa la filayaa inay doortaan guddoomiye cusub sida dastuurka uu qaban ay tahay inay muddo shan iyo toban cisho gudaheed kusoo doortaan guddoomiye cusub oo maamulka baarlamaanka soomaaliya howshiisa kala sii wada arrintan waxay ka dambeysay kadib khilaafaad soo kala dhex galay xukuumadda soomaaliya uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo baarlamaanka oo laba u kala jawaabay markii dambena sababtay in jawaari uu meesha isaga tago haddaba maxaa laga baran karaa khilaafaadyadan siyaasadeed ee soo lalaabtay maxayse dowladnimada soomaaliya u dhimi kartaa arrimahaas iyo kuwo kale ayaa ila falanqaynaya cabdiwahaab cabdi warsame oo ka faalooda arrimaha gobolka kuna dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan ugu horrayn weydiiyey bal hadda jawaari waa uu tegey waxaa xiga horta hadda waxa ugu horeeya ee baarlamaanka la gudban waxa weeyaan inay doortaan guddoomiye baarlamaan cusub inta badan guddoomiyaha baarlamaanka oo cusub waa shaqada ugu horeeya ee baarlamaanka iminka hor yaalla weeyaan iyadoo iyadoo guddoomiye cusub ayna dooranin haba yaraatee wax shaqo ay qaban karaan maataan weeyaan inta badana guddoomiyaha baarlamaanka waxa waxa weeye doorashada waxay udhacaysaa cotira weeyaan kadib markay guddoomiyaha baarlamaanka doortaan ayay marka waxay gudagelayaan hawsha marka baarlamaanka hortaalla ayay marka gudagelayaan tani weyaan midda kale arrintan waxaa laga baran karaya arrin aada muhiim u ah runtii waxa weeyaan dalkani dhibka ugu weyn haysta waxa weye waa dastuur laan waayo dastuurka imanka lagu dhaqmaayo waa dastuur qabya ah dastuurkuna wuxuu xaq iyo xalaal noqon karayaa marka micnaha referendum loo qaado oo dadka micnaha ay codeeyaan oo marka one man one vote wax loo codeeya markaasuu dastuurka xalaal noqonaya marka mushkilada marka meeshay ka tagan waxa weye dastuurkii aan dhamaystirnay maxkamadii dastuuriga ahayd oo weli aan hadisin oo turjumi lahayd haddii ay isqabtaan baarlamaanka ama yani iyo maarata iyo golaha wasiirada isqabtaan ama baarlamaanka dhexdiisu isqabto waxaa jira maxkamada dastuuriga waxa waxa weeyaan waxay fasiraysaa qaanuunkii dastuurkii ay fasiraysaa tiyaa marka meesha ka maqan tan marka waxay keentay marka dhibaato fara badan inay marka abuurtaan marka meesha ka imaanayo waayahay marka khilaafaadkan muddo way soo lalaabteen wax cusubna ma ahaan hadda sida muuqata waxaa guddoomiyaha baarlamaanku isagoo sheegay inuu isaga tegay xilkan si baarlamaanka iyo dowladnimada loo badbaadiyo laakiin sida muuqata waxaa lagu dhameeyey xal mastuur ama meel dhexe guddoomiyaha baarlamaanka ayaa iska baxay dastuurkii laguma dhaqmin marka maxaa hortaagan in dastuurka lagu dhaqmo oo si dastuuriyan ay dhinacyadu ku kala baxaan haddii khilaafaad u yimaado dhibtu xaggee bay ka taagan tahay dastuurkan imanka dalka yaala ayaa qabyo ah dastuurkan ayaa nagoo lastuur ugu fasirinayaa dastuurkani sharci maaha wuxuu sharci noqon karayaa markii cod loo qaado markii dadka u codeeyaan oo sharci noqon karayaa dastuurkani ilaa uu la xalaaleeyo walaal waxa weeyaan dhibkan waddanka ka bixi maayo maxaa yeelay dastuur xalaalo loo codeey maahan midda kale waxa weeyaan xataa midka iminka ay haystaan dastuurka iminka ay haystaan loo baahan yahay inay hufaan oo micnaha yani yani yani xubnaha baarlamaanku ay ka ay ka doodaan oo markaa yani waxa weeyaan yani dhibaatada meeshay ka taagan tahay yani qodobada laisku haysta la caddeeyo awoodda madaxweynaha la caddeeyo awoodda guddoomiyaha baarlamaanka la caddeeyo awoodda ra-isul wasaaraha la caddeeyo si marka qabqabsi dambe uusan udhicin si markaa dad waddanka uu khalkhal uusan u gelin waxyaabaha adogu uu mareegay waxyaabaha adowga soomaaliyeed uu mareegay waxaa kamid ahaa dastuurkii soomaaliyeed ee xalaasha ayaa la laalay dastuurkii soomaaliyeed xalaasha kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii oo ummadda ay u codaysay oo xalaasha ayaa la laalay yacni dastuurka cusubna waxa weeyaan waa dastuur qabyo ah oo welisa qabynimadan ka baxayni walaal waxa weeyaan waddanka masaarida markii mubaarak lagu kacay dastuurka waxa lagu saddexdooda ayaa lagu sameeyey morocco morocco africa embrya ku samaysay yani xitacaanka faransiiska waxa lagu sameeyey helabina lagu sameeyey dastuurkani haddii la doonayo in la xalaaleeyo xalaal waa laga dhigi karaa marka ummadda soomaaliyeed marka dhibka ugu weyn maanta ah haysta waxaa horyaala waxaa weeye dastuurlaantan weeyaan waxaa horyaala yani maxkamadda dastuuriga ahayd oon la samaynin waxaa hor taalla niman micnaha waxa weeyaan dalaaliina oo micnaha waxa weeye siyaasiina oo aan dalkan ummaddan u naxaynin oo haba yaraatee daltooda haddii haddaysan ka dhaxalkeeni dalka haabaankatooda hor taalla aad baad mahadsan tahay rofesor cabdiwahaab kaasi waxa uu ahaa rofesor cabdiwahaab cabdi warsame oo ka faalada arrimaha gobolka isagoo magaalada nairobi jooga ayuuna barnaamijkagala qaybgelaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gebgabaynayaa tani kulanta dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaas